tababarkan oo ku saabsan isla xisaabtanka ayaa waxaa soo agaasimay dowladda hoose degmada gaalkacyo waxaana loo qabtay qaybaha kala duwanaa shaqaalaha maamulka degmada gaalkacyo si loo hormariyo bixinta adeegyada loona xoojiyo hababka isla xisaabtanka ee ka jira degmada gaalkacyo ee gobolka mudug tababarka ayaa diiradda lagu saaray fahamka muhiimadda uu leeyahay isla xisaabtanku dowlad wadaagga dhiirigelinta hufnaanta iyo sidoo kale habsamo ugudashada howlaha maalinlaha ah iyo shaqaalaha in la siiyo awood ay ku hirgeliyaan xeelado iyo habab ku xoojiyaan kalsoonida dadweynaha si loo gaaro horumar waara oo ay gaaraan shacabka reer gaalkacyo iyo maamulka degmada gaalkacyo tababarka ayaa ujeedkiisu u ahaa tayeynta shaqaalaha degmada si kor loogu qaado adeegyada dadweynaha loona xoojiyo iskaashiga maamulka iyo bulshada reer galkacyo ayaa sidii loo qorsheeyey kusoo dhammaaday iyadoo la filayo in aqoontii ay shaqaaluhu ka heleen ay ku dabaqaan shaqada maalmaha soo socda ee bulshada reer galkacyo u hayaan dowladda hoose degmada gaalkacyo ayaa waxay ka go-aan in la dhiso hanaan maamul oo hufan kaasoo si daacadnimo ugu adeega bulshada reer gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug